الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu habeenadii tegey aynu ka hadalnay furiinka iyo waxyaalaha sababa iyo dawooyinka uu leeyahay ee lagaga badbaadayo ama lagaga hortegayo furiinkaa waxaynu soo tilmaannay marka ay labada ruux kala tagaan ee ay ubad isu leeyihiin ubadka xadaanadoodii iyo hayntoodii cidda leh waxaynu caawa ka hadlaynaa insha allahu tacaala mawduuc mawduuca xidhiidh la leh oo ah xuquuqu lawlaadi cala alaaba'i waalummahaat xuquuqda ay carruurtu ku leedahay waalidkooda ama waxay lagama maarmaanka tahay ee sharcigu ka doonayo waalidka marka uu ilmo u dhasho ugu horeyn carruurtu waa hibe ilaahay bixiyo oo ilaahay xaggiisa ka timaada cidda uu doono uu u hibeeyo oo u siiyo ilaahay baa aayad qur-aane wuxuu ku uhi lilahi mulku samaawaati waalard yakhluqu maa yashaau yahabu liman yashaau inaahan wayahabu liman yashaau dukuur ow yuzawijuhum dukraanan wainaahan wayajcalu man yashaau caqiima inahu caliimun qadiir ilaahay wuxuu yidhi alla waxaa u sugnaaday milkiga iyo maamulka iyo lahaanshaha samaawaadka iyo dhulka ilaahay bay u sugnaadeen oo iska leh waxa uu doono ayaa ilaahay uu abuurayaa marka alle wuxuu yihi wuxuu u hibayn oo uu siin cidda uu doono dhadig iyo habla ayuu siiyaayu ubad uga dhigaa cidda uu doonana ilaahay wuxuu ubad uga dhigaayuu u hibeeyaa lab iyo inamo ama waa isku daraayo lab iyo dhadigba wuu siiyaayo inama iyo hablaba wuu siiyaa wayajcalu man yashaau caqiima ka uu doonana ilaahay wuxuu ka dhigaa madhalays innahu caliimun qadiir ilaahay mid wax walba og weeye oo kara oo awood u leh marka waa hibe ilaahay uu bixiyo hibadaasoo dadkiina sidaa uu inoo sheegay aanu ku sibayna qaarna uu habla siin qaarna uu inama siin qaarna uu isugu dari qaarna dadka wuu kaba hoojinoo madhalays buu ka dhigi ubadku walaalayaal waa midhaha nolosha qoysnimo ama xaasnimo midhaheeda weeye waa macnaha labadii qof ee isguursaday waa midhaha ay guurkooda ka goostaan waa yididiiladooda ay fishaan waa quruxda iyo indhaqabowsiga nolosha guurka waxay u noqdaan aakhiro kuwa u shafeeca aabbayaashooda iyo hooyooyinkood hadday yaraan ku dhintaan xasanaadkooda oo kale ayaa miisaanka aabbayaashood iyo hooyooyinkood loo geliyaa haddii ay weynaadaan oo ay iyagoo wanaagsan oo saalixiin ah oo xaqii ilaahay ku lahaa iyo xaqii bini aadmigu ku lahaaba ka soo baxay xasanaadkooda iyo waxay samaynayaan mid leeg baa ilaahay miisaanka aabbayaasha iyo hooyadood siiya haddii ay iyagoo saalixiina ay waaweynaadaan oo iyagoo mu'miniin ah ay noolaadaan mar rasuulku sala allahu calayh wasalam uu dumarka waaninayey uu wuxu sheegayey wuxuu idhi idinka mid maaha ruux dumara oo saddex carruuri ay u horumari ay u saqiiri ilaa haddii ay jiraan xijaab bay naarta uga noqonayaan baa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi saddexdaa carruuri mid baa tidhi ya rasuulallah oo labaduna miyaanay u noqonaynin maye labadubana xijaab bay u noqonayaan baa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi ilmaha marka uu waalidka dhalay hagaajiyo adduunyadana waxbuu ku taraa aakhirana wuu ku anfacayo waxyaalaha qofka anfaca marka uu dhinto rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku sheegayey ow waladin saalixin yadcuu lah ilmo wanaagsan oo usoo duceeya marka waxaynu leenahay awlaaddu waa midhahaas ay goosanayaan labadii qof ee isguursaday waa indhaqabowsiga iyo quruxda noloshooda weeye haddii ay dhintaanna ayaga oo yaryar sidaasay waalidkood ugu shafeecayaan haddii ay weynaadaan iyagoo wanaagsanna adduunyadana waxbay ku tarayaan marka aada dhimatana waa kuu soo ducaynayaan haddii aad ay kaa dambeeyaan ilaahay ayaana inoo sheegay in ay awlaaddu ay ka imanayaan halkaa guurka yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wakhalaqa minha zawjaha wabatha minhumaa rijaalan kaiira wanisaa ilahay wuxuu ihi kuwa aliya nebi dadka dadkow baa ilahaydi ya ayuha annaas dadow baa ilahaydi itaquu rabbakum rabbigiinka cabsada allaha idinka abuuray naf keliya oo aadama baa ilaahay idinka abuuray nafdaana ilaahay wuxuu ka abuuray lamaanaheedii dabeed labadoodaas ayaa wuxuu ka firdhiyey oo uu ka abuuray rag iyo dumar fara badan markaa walaalayaal carruurtu waa hibadaa ilaahay bixiyo iyo midhahaas ay leedahay guurkii ama noloshii qoysnimo islaamku walaalayaal cinaayada iyo dadaalka uu sameeyey ilmaha iyo siduu u noqon lahaa mid wanaagsan oo toosan waxaad ka garanaysaa halka uu ka soo raacay ayaad ka garanaysaa kow marka uu la leeyahay ee rasuulku sala allahu alay wasalam ninka ku boorinaya wax guursanaya inuu guursado ruux dumar ah oo diin iyo akhlaaq leh diin leh oo qof diinta ku dhaqmayso akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan leh marka uu leeyahay qofku ha guursado ee uu ku boorinayo waxay ujeeddadeedu tahay waxay ka dhigan tahay ruuxa dumari halkaad ubadka ka beeranaysay hadduu qofku beer samaysanayo ama zarac uu beeranayo wuxuu u eegaa dhulka uu ka beeranayo ayuu eegaa markaa zarac oo kale meeshii wuu ka beeranayo ubadkiisa oo kale weeyaano haddii ay ruux wanaagsan tahay ubad wanaagsan oo tarbiyo wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan baa ka soo baxaya midda labaad haddii ay wanaagsan tahay waxay noqonaysaa ruux dumara oo ugu kaalmaysa ninkeeda dhaqanka wanaagsan iyo tarbiyada carruurtu siday dhaqan wanaagsan u yeelan lahayd ee ay diinta ugu tarbiyayn lahaayeen bay noqonayaan laba ruux oo isu kaashada markaa wuxuu ugu horeyn halkaa uu leeyahay ruux dumara oo wanaagsan ninku ha doonto la leeyahay weligii inantii aada mas-uulka ama weliga oad u casiisaa qof wanaagsan oo diin iyo akhlaaq leh halkaa marka uu islaamku ka soo raacayo ama ka eegayo wuxuu doonayaa ubadka halkaa ka soo baxaya ubad wanaagsan oo tarbiyo wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan loo diinta ku dhaqmaa inay meeshaa ka soo baxaan midda kale waxaa la yidhaahdaa marka ay labada ruux ee isqabaa yihiin laba qof oo wanaagsan oo iswaafaqsan oo isjecel oo isu kaalmeeya carruurtoodu waxay noqonayaan ilaahay xaggiisa kuwa ka barakaysan oo shaydaan laga ilaaliyo oo dhaqan xun iyo akhlaaq xun iyo cuqad nafsi ah iyo weecadba ka nabadgala ayay noqonayaan wax ka weyn yacni wuxuu u dhiga waalidku ilmihiisa oo aan ahayn salaax iyo wanaag markaa isagu uu leeyahay ma jiraan haddii au hagaago odaygu haddii ay islaantu hagaagto wanaagoodaas ayaa ilaahay uu ku ilaalinayaa ubadkooda nebiyullaahi khadir qisadiisii iyo muuse markay wada socdeen sida qur-aanku inoo sheegay ay ku soo baxeen gidaarka dhacaya ee uu khadir toosiyey wuxuu markii dambe khadar toosintaa wuxuu ku cileeyey waxa lahaa laba inan oo agoomaahoo magaalada ah waxaana hoostana waxoogay xoolaabaa ugu aasnaa wa kaana abuuhumaa saalixa aabbahoodna wuu wanaagsanaa wanaagga aabbahood ayaa markaa ilaahay uu ku ilaaliyey ubadkiisii marka taasi waa taa midda kale waxa rasuulku sala allahu alay wasalam inoo sharciyeeyey ama ina faray marka labada ruux mucaamalo iyo xidhiid dhex marayo in markaa ninkii uu alle magaciisa qabsado shayddaanka ka magan galo wuxuu rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi midkiin marka wehelkiisa u tegaya hadduu yidhaahdo bismi illaahi allahuma janibna shayطaana wajanib shayطaana maa razaqtana hadduu yidhaahdo bismi illaah alle magaciisa ayaan qabsanaya ilaahay ow shaydaanka naga dheeree oo shaydaanka ka dheeree waxaad nagu arsaaqday oo dabeedna halkaa ilma ilaahay uu ku siiyo ma dhibayo shaydaan weligii baa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi shaydaan ma dhibayo oo ma luminayo macnaha baleeg intii aan aqalkiiba la samaynin islaamku halkaasuu yihi laba qof oo wanaagsan ha noqdaan markay aqalkii samaysmay xidhiidhikii ugu horreeyey ee ay labada ruux ay wada yeelanayeen waxa la faray in ilaahay magaciisa lagu kulmo oo lagu yeesho bismi illaahi la yidhaahdo ilaahayna laga magan galo shaydaanka marka ilmihii uu soo dhaco maxaa laynoo sunneeyey waxaa rasuulku sala allahu alay waslam inoo sunneeyey inaynu dhegta midig ilmaha kaga adinno dhegta bidixna lagaga aqiimo weliba cod fudud oo aan dee qaylo dheere kii masaajidka lagaga adimi jiro oo kale aan ahayn codda khafiifa in dhegta midigna lagaga aadaamo dhegta bidixna lagaga aqiimo ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam inoo sunneeyey waxaa laga wariyey abiraafic saxaabiga la yidhaah ayaa wuxu uhi rasuulka ayaan arkay oo ku aadaamay xusein binu cali dhegtiisa midig isagoo ku addinay ayaan arkay markii uu dhashay ayuu dhegta midig kaga addimay aadaankii salaada oo kale ayuu ku addimay inankaa xusein binu cali ee inantiisii faatima ay dhashay xadiid imaamu lbayhaqi warinayo rasuulku sala allahu alay waslam wuxuu ihi qofka loo dhala ilmo ee dhegtiisa midig ku aadaama dhegtiisa bidixna ku aqiima ummu sibyaan waxba yeeli mayso yacni dabayli waxba yeeli mayso iyo maye jin yacni wax xagga jinka ka soo raaca oo dureeya waxba yeeli maayo baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxa isweydiin leh maxaa loo yidhi ilmuhu markaa u horraysa ee uu soo dhaco dhegta midigna ha laga adimo tabdixna ha laga aqiimo maxaa loo yidhi kow waxaa la leeyahay ha noqdo waxa u horreeya ee uu maqlo marka uu adduunyada u soo baxo kelimaadka aadaanka ee ilaahay weynidiisa iyo qiriddiisu ay ku jiraan inay waxa ugu horreeyo adduunka ugu hor maqlo ha noqdaan kelimaadka aadaanka ee ilaahay keliyeelkiisii iyo ilaahay weynidiisii ay ku jiraan midda labaad waxaynu ognahay oo rasuulku sala allahu alay slam inoo sheegay shaydaanku inuu ka cararo aadaanka markaa ilmahan waxaa loogu adibayaa markaa u horraysa ee uu soo dhaco shaydaanku ha ka cararo oo yuu u soo dhowaanin midda kale ilmihii ayaa waxaa loogu baaqayaa islaamnimada iyadoo laga horumarinayo dacwadda iyo baaqa shaydaanka waxa kale oo sunno ah in ilmaha marka uu dhasho in halkaa dhan xaragga wax macaan sida timir xalwad iyo wixii lamida dhan xaraggiisa markaa halkaa loogu dhejiyey inta loo jilciyo si dhan xaraggaasi ugu adkaado maxaa yeele rasuulka sala allahu alay slam ayaa sameeyey waxaa kamida walaalayaal waxyaalaha loo baahan yahay in loo sameeyo ilmaha in magac wanaagsan loo bixiyo oo loo bixiyo maalintaa uu dhashay ama maalinta toddobaad in magac wanaagsan loo bixiyo ayaa rasuulku sala allahu alay slam ina faray markii inankiisi ibraahim uu dhashay ee haweenaydii maariye loodhan jiray rasuulka u dhashay ayaa wuxuu idhi xalay waxa ii dhashay inan fasamaytuhu biismi abi ibraahim waxaan inankaa ugu magac daray magacii aabbahay ibraahim ayaanu bixiyey xadiis kale oo anas ibnu maalik laga warinayo wuxuu yidhi abi talxa ayaa waxaa u dhashay wiil dabeedna rasuulka sala allahu alay wasalam ayaan ula tegey buu yidhi anas markii aan ula tegey ayaa rasuulku halkaa dhanxaragga ayuu timir u geliyey baa rasuulku yihi timir jilicsan ayuu dhanxaragga ugu dhejiyey waxaanu ku magacaabay cabdullaahi buu ku magacaabay oo rasuulku sala allahu alay slam u bixiyey markaa labadaa xadiis ee aynu tilmaanay waxay tilmaamayaan in ka horba toddobada cishaba inta aan la gaadhin in ilmaha magaca loo bixin karo rasuulkuna sala allahu alayh wasalam yacni in maalinta toddobaad loo bixiyo oo aan laga dibdhigin ayuu inoo sheegay in maalinta toddobaad ilmaha timaha laga xiiro oo walqasha loo sameeyo oo loona magac bixiyo ayuu rasuulku sala la alay slam shey xadiis saxiixa wuxuu idhi ilmo kasta wuxuu u rahan yaalaa caqiiqadiisa iyo walqashiisa macnaha shafaaco qaadkii waalidkii u shafaaco qaadi lahaa ayuu markaa ilmahaasi ka xidhan yahay ma waxaana laga gawracayaaba rasuulku sala allahu alay slam uhi walqasha maalinta toddobaad timahana waa loo xirayaa magacana maalintaas ayaa loo bixinaya markaa maalinta toddobaad ayaa wanaagsan in magaca loo bixiyo loona walqalo laakiin haddii laga horraysiiyo magac bixintana waa mid iska bannaan waxaynu nidhi waa in ilmaha loo bixiyaa magac wanaagsan waayo rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi innakum tudcauna yowma alqiyaamati biasmaa'ikum wardadiiho maalinta qiyaamaha waxaa laydinku yeedhi magacyadiina fa axsinuu asmaa'akum magacyaalkiina wanaajiya baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam tilmaamay magacyaalka alle xaggiisa kuwa loogu kalgacayl badan yahi inay cabdullaahi iyo cabduraxmaan iyo ay ka mid yihiin xaaris iyo hamaam iyana ugu run badan yihiin uguna xun yihiin xarbun iyo mura yacni waa colaad xarbun waa dagaal iyo mura oo markaa dee isna qaraarkiia in loo bixiyaana waa kuwa ugu xun baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi hadyiga rasuulka waxaa ka mid ahaa in magacyaalka xunxun uu bedeli jiray oo masalan gabadh uu arkay iyadoo laydha caasiya wuxuu u bixiyey jamiila asram mid la odhan jiray zarca ayuu bixiyey xarbi mid la odhan jiray dagaalna silmi buu bixiyey nabadgelyo meel shicbu dalaala la odhan jiray yacni golihii lagu lumi jiray shicbulhudaa buu bixiyey meelihii lagu hanuunayey beni muqwiya qole la odhan jiray oo markaa qoladaa waxalaynaysay beni rishda ayuu ku magacaabay rasuulku sala allahu alayh wasalam markaa waxba kuma xidhnaa maalin fulaan buu dhashay iyo maalin kadaa buu dhashay hadiga rasuulka sala allahu alay slam kama mid ahaa maalin kasta oo uu dhasho yacni waxaa loo bixinayaa un magac wanaagsan waxaana la yska ilaalinayaa magacyadaa xunxun ayaa la iska magac wanaagsanna waa loo bixinaya lakin wax maalin ay ku xidhan tahay ma jirto waxa kale oo lagama maarmaan ah ilmaha in loo sameeyo waxaa la yidhaha alcaqiiqa ama walqasha waxa markaa sunno ah in ilmihii dhashay wax laga qalaa waa sunne sida wanaagsan ee hadyigii rasuulka sala allahu alay wasalam waafaqsan ee uu inoo sheegayna waxa weeye in inankiina laba neef laga qalo inantiina hal neef un laga qalo maxaa yeelay inay bannaan tahay hal neef in la qali karaa xadiis ibnu khusayma uu warinayo saxiix yeelayana rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu sheegay inuu xasan iyo xusein wanwan ka qalay wanwan waxaa caisho laga wariyey in rasuulku sala allahu alay wasalam uu faray in inankiina laba neef laga qalo oo isshabbaha oo isku mid ah inantiina hal neef un laga qalo xadiis uu warinayo abu daa'uud ayaa wuxuu rasuulku sala allahu alay wasalam isagoo ka hadlaya walqashi xasan iyo xusein ayaa wuxuu yidhi waxaa u dirtaan ruuxii dumar ahayd ee ka umulisay walqashaa lug uga dira baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi cuna oo quutana lafna ha ka jebinina lafna ha ka jebinina macnaha inaan la jejebinine lafaha markaasi meelaha mafaasisha ay iska galaan laga jaraa waa sunne uu rasuulku sala allahu alay wasalam inagu inoo tilmaamay waxa ku jiraana waxa weeye uun yacni tafaa'ul ahaan uun ilaahay xaggiisa markaas looga filayo inuu xubnihiisa u badbaadiyo ilmahaas un weeyaan ee wax weyn oo kusii jiraa ma jira way wanaagsan tahay inaan la jejebin haddii la jejebiye lakin waxba dhibaata kuma jirto lakin waa sida wanaagsan inaan la jejebinin ujeeddada walqasha mid weeyaane hortu ilaahay xaggiisa ayaa loogu dhowaanayaa ilmahan xaggiisa ayaa qurbaan looga dhigayay oo ilaahay loogu dhowaanayaa ugu horrayntii uu adduunyada u soo baxay iyo mahadnaq waa fidya lagu furanayo ilmahan sidii nebiyullaahi ibraahimba sidii ilaahayba uu ismaaciil u furtay wanka siduu ugu furtay ayaa ilmahan loogu furanayaa waxaanay markaa culimmadu ku tegeen inay tahay markaa mid sunno ah oo wanaagsan ciddii awood u leh waana neef adihoo dee wanaagsan oo caadiya unbaa laga qalayaa oo neefafkaa aan udixyada iyo qalanno oo kale ah daba sida sunnaha rasuulku sala allahu alay slam wuxuu inoo sheegay inantiina hal neefuun in laga qalay inankiina laba neef in loo qalo yacni rasuulka sala allahu alay slam ayaa taa ina faray marka muxuu sidaa u yidhi ma odhanayno ma kana limuminin walaa mumina ida qada allahu warasuulu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amri ilaahay iyo rasuulkiisu hadday wax xukumaan mu'min waxaa la gudboonun inuu u hoggaansamo inuu yidhaah maxaa sidaa loo yidhi ama dood laga keenaa waa halkuu ibliis ku lumay ee markii la yidhi aadamu sujuud uu yidhi sideen ugu sujuudaa isna dhoobo madow baad ka abuurtay anigana dab ololayaad iga abuurtee yani waa halkuu ku lumay weeyaan ibliis marka rasuulka sala allahu alay slam ayaa ina faray inankiina laba inaan ka qalna inantiina laba inaan ka qallo kollay dee ahmiyadda iyo fadliga dheeraadka ahi labku dhadiga ka leeyahayna way tilmaami kartaano waa la odhan karaa laakiin adigu sidaas rasuulku sala allahu alay wasalam uu ina faray ayuun baynu ugu hoggaansamaynaa una qaadanaynaa rasuulkuna sala allahu alay wasalam waa kaa yidhi ilmuhu wuxuu qulaam kastaa u rahan yaalaa caqiiqada iyo walqasha waxaana laga qalayaa maalinta toddobaad timahana laga xirayaa magacana loo bixinayaa macnaha urahanyaalkana culimmadu waxay ku tilmaameen shafaacadii labadiisa aabow shafaaco qaadi lahaa ayaa laga xabisayaa haddaanay labadiisa waalid u walqalin iyagoo awood u leh marka waa shay wanaagsan weeye in ilmaha loo sameeyo walqashaas oo sunno ah ciddii awood u lehee karaysa haddii maalinta toddobaad ay kadib dhacaanna yacni way samayn karaanoo wax dhibaato ay kuma jiraan culamada qaar baaba ilaa xad sii gaadhsiiya inuu qofku isagu iska walqalo haddaan markuu yaraa waalidkii ka walqalin waxa kale oo ka mid ah waxyaalaha lagama maarmaanka waa ilmaha in laga xiiro timaha maalinta toddobaad in ilmaha timaha laga xiiraa waa mid sunno ah weliba dee innagu ma hayne e waxaa kaloo sunno ahayd in la sadaqadaysto inta ay miisaankoodu noqodaan oo fido ah silfar ah yani inagu maba hayno maanta taase in la sadaqadaysto ayaa wanaagsan oo haddii ay suurtagal tahay timahana sidaa looga xiiro haddii kale markaas inuu sadaqo un markaa iska bixiyaa way iska wanaagsan tahay maxaa yaele rasuulku sala allahu alay slam xadiidka aynu tilmaamaynay wuxuu idhi ilmo kasta wuxuu rahan yaallaa walqashiisa maalinta toddobaad baa laga gowrici maalintaasaa madaxa loo xirayaa loona magac bixinayaa waxaa kaloo xadiis rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku faray an yubaata aladaa cani lwaliidi yowma saabici in ilmaha laga suuliyo yacni timaha iyo waxaa ku yaalla maalinta toddobaad maalinta toddobaad in laga suuliyo ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu faray oo dee waxay noqonaysaa dhibaatay ku hayaan oo ilmihii marka laga xiiro waa uu nafisayaa wuu nafisayaa waxaa kale oo rasuulku sala la alay slam faatimo amray markii ay xasan dhashay inay timihiisa xiirto timihiisaa wax u miisaanmo oo fida'ana ay bixiso ayaa rasuulku sala allahu alay slam uu faray intaa kadib waxa markaa ilmaha isagana lagama maarmaan u ah oo kuwanaynu sheegaynay in badanba ka horeeya waxa ridaaca la yidhaha iyo nuujinta ilmaha naaska la nuujiyo ilaahay ayaa aayado badan oo qur'aana ku faray arrinka nuujinta ilaahay wuxuu aayad qur'aana ku yidhi wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aridaaca ilaahay wuxuu yidhi kuwa wax dhalay ee dumarka ahee wax dhalay way nuujin ha nuujiyaan bay macnaa ka dhigantao waa amar laba sano oo dhammaystiran ha nuujiyaan baa ilaahay yidhi oo dumarkaa wax dhalay uu amar ku siiyey taasna labadaa sanona waxaa nuujinaya baa ilaahay yidhi ciddii doonta inay dhammaystirmo inay dhammaystiraan nugmada ilaahay wuxuu yidhi kaa dee loo dhalay ee ilmaha dhalayna waxaa lagu leeyahay dumarkaa inuu masaariifdoodii iyo nafaqadoodii iyo haradbeelkoodiiba bixiyo waxaa kaloo ilaahay tilmaamay haddii ay doonaan labadii ruux inay ka gudhiyaan ilmihii ayagoo isla raalli ah oo ka wada tashaday wax dembi korkooda ma ahanin baa ilaahay yidhi yacni arrin weyn oo u baahan in ahmiyaddeeda la siiyo oo laga wada tashado ayaa ilaahay inoogu tilmaamay waxaa kaloo ilahay yidhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi insaanka waxaan u dardaaranay labadiisa waalid markaasaa ilaahay yidhi hooyadii waxay ku qaaday mashaqo iyo ducfi ducfi dul saaran wa fisaaluhu fii caamayn ka gudhintiisuna iyada oo ducfigaa iyo mashaqadaa isdul saaran ku siday ayaa ilaahay wuxuu idhi ka gudhintiisuna waa laba sannadood waxaa kaloo ilaahay yidhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana xamalathu ummuhu karhan wawadacathu karha waxaan u dardaaranay insaanka labadiisa waalid inuu saafalo maxaa yeelay hooyadii dee dhibaatadaas iyo kuraygaas ayay ku qaaday waxay markaa ku dhashay mashaqada iyo dhibta ilaahay wuxuu idhi uurkiisa iyo ka gudhintiisuna soddon bilood weeye waa soddon bilood markuu ilaahay yidhi ka gudhintiisu waa laba sannadood isla markaa haddana uu isku daray uurkii iyo ka gudhintii uu yidhi soddon bilood weeye dee labadii sano waxa weeye afar iyo laba afar iyo labaatan bilood lix bilood baa soo hadhay inta uurka ugu yaree ilma hagaagsani uu ku dhashaana waa lixdaa bilood baa leyidhi oo halkaas ayay culamada ka istimbaadeen ay ka qaateen marka ilmo caadi ahi lix bilood wuu ku dhashaa oo wuu ku taaba qaadaa kurha xamalathu ummuhu kurhan wa wadacathu kurha ilaahay waxaa kaloo aayad qur-aana ku yidhi wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciih ilaahay nabiyullaahi muuse hooyadii ayuu wuxuu ku yidhi nuuji muuse ilmahaaga nuuji baa ilaahay ku yidhi markaa walaalayaal waxaasoo aayad ah ilaahay wuxuu ku faraya ama inoogu tilmaamayaa ilmaha in la nuujiyo laba sannadood haddii laga gudhinayana in lagaga gudhiyo wadatashi iyo ka raali noqosho taariikhduna min ilmihii ugu horreeyey ee aadam ilaa inta ilaahay uu dhulka ka dhaxlaya iyo waxa korkeeda ana yacni nuujintaas in sidaa loo nuujiye ayuu ka markhaati kacayaa waaqica iyo waxa inoo muuqdaana taas ayuu ka markhaati kacayaa waayo ilmuhu dee intuu riximka iyo caloosha ku jiray wuxuu sahaydiisa ka qaadanayaa xundhurta marka uu debadda u soo baxana dee waxa ilaahay uu u geliyey waxa weeye naaska naaska ayaa ilaahay u geliyey isaga oo aan aqoon hore u lahayn ayaa haddana siduu u qabsanayo iyo sida uu daydeeyo wax ilaahay ku fidreeyey oo talagelkiisa maskaxda u geliyey weeyaan haddaba maanta oo yacni naasnuujinta aada looga hadlo oo ay maanta dadka wax baadhbaadha ay ogaadeen ayaa qur'aankana ilaahay uu intaa xilligaa kaga sii warramayay oo uu ku farayay hooyooyinku inay ilmahooda nuujiyaan markaas waa waajib hooyadu ilmaheeda inay nuujisaa mar haddii aan wax cudurdaarahi aanay jirin inay ilmaheeda nuujisaa wax waajiba haddaba ahmiyadda ay leedahay waxaa lagu tilmaamay caanaha hooyada inuu ilaahay u geliyey ilmaha maadooyinka qada ahaaneed ee ilmahani uu u baahan yahay ilaahay wuxuu u geliyey caanaha hooyada maadooyinka qada ahaan ilmahani uu ugu baahan yahay midda kale caanaha hooyadu dee waa wax ay suurto gelaysaa si dhib yar in loo helo waxaana weliba lagu helayaa xaraaradii iyo heerkulkii munaasabka ilmahan u ahaa ayaa ku jirta xilli kasta iyo meel kasta oo ay hooyadu joogto yacni wax ilaahay uu ugu talagalay weeyaan waa caano daraya oo weligoodba darayho inta ay naaska ku jiraan aan marnaba yacni way dhaceen iyo way isbedeleen aan la odhanayna kuwan kale haddii in yar la yar dhigo way xumaanayaan way isbedelayan waa la daadinayaa ayaga ayaa ka fudud dee caanayo waa kale xagga takliif ahaan waa wax dheebshiidka ilmaha aada iyo laxaad ugu sahlan baa layidhi waxa kale oo ayna cilmiyan sugnaatay in nuujinta ilmaha naaska la nuujiyaa ay raad weyn xagga nafdiisa ay ku leedahay oo ay ka dhigto xidhiidhka ka dhaxeeya ilmahan iyo hooyadii mid aada iyo laxaad u dheer oo ugu dhow oo ugu badan xagga raaligelinta caatifadooda iyo dareenkan ilaahay uu ku abuuray ilmaha iyo hooyadaba ilmaha la nuujiye naasku wuxuu noqdaa ilmo hooyadii ku xidhan oo u kalgacayl iyo naxariis badan oo ka naxariis badan ilmihii dee ama maalinteedu siba quraarad loo dhibay ama ay iskaga dhaqaaqday wuxuu noqdaa midka caqli iyo faham badan buu noqdaa xaggaasi waa xagga ilmaha yacni xilli kasto ilaa maalinta uu dhasho ee caanahaasi ay dambarka yihiin ilaa maalintaa laga gurinayana mar kastaba koboca jidhkiisa iyo korriinkiisa wixii u baahnaa ayaa ku jira oo ilaahay naaskaa ugu sameeyey midda labaad naasku ilmaha naaska la jaqsiyaa waxaa la yidhaahdaa wuxuu qeyb weyn ka qaataa in riximkii iyo ilmogaleenkii ruuxa dumar ahaa marka ay dhasho uu ururo nuugmada ilmuhu naaska uu nuugayo ayaa riximkeedii iyo ilmogaleenkeedii tuujinaya oo ururinaya markaa wuxuu ku noqonayaa riximkii iyo ilmogaleenkii yacni xajmigiisii iyo intii uu leekaayo dabiiciga ahayd uurka ka hor marka waxaaba la yidhaaha waaba dhinacaana waa ka dhiig joojino yacni ilmaha markaba naaska lagu duwo hooyadu ma dhiig baxda baa la yidhaahdaa midda kale maanta waxa aada iyo laxaad loogu dhawaaqaa in ubadka la kala fogeeyo ayaa maanta aada loogu dhawaaqaa kala fogeyntaa lafteeda ayaa ku jirta waayo ilmaha marka ay naaska si xidhiidha hooyadu u jaqsiiso yacni ma helayso hooyadii dhiiggii caadadahaa isla markaa uuraysanna mayso halkaana kala fogaantii lalahaa waa u dan hooyada inay muddo dee ay nasato iyo ilmihii hore kaga soo kabato iyo kala koridii labadan ilmo ay kala kori lahaayeenba yacni halkaana naasnuujinta ayaa laga helayaa waayo ilaahay ay abuuray dadkan iyo kownkanba abuuray ayaa ina faray waxa ilaahayna farayana boqolaal faa'iido aynan garanaynin ayaa ku jira maalinba midda yare ay ogaadaan afar iyo toban qarni ka hor isagoo ilaahay sii sheegay ayay la carcarayaan oy meelaha ismoodayaan inay wax soo ogaadeenoo ay dadka ku wareerinayaan ilaahayna innaga afar iyo toban qarni ka hor ayuu inoo sheegay markaa walaalayaal naas nuujinta faa'iidooyinkaas ayay u leedahay ilmaha iyo hooyadaba markaa waxaa laga maarmaana sharcan inay hooyadu ilmaheeda nuujiso in aanay markaas waxyaale markaas aan habboonayn aanay ku cilaynin oo aanay odhanin naaska waan uga daynaya ama maalinta horeso intay ka gursa masaasadun loo dhiibo waa mid laga habboon yahay walaalayaal hooyooyinku yacni ilmahooda ayaga dan u yahay oo ilmihii ilmo ku xidhan oo kalgacayl iyo naxariis u haya buu noqonaya haddii kale ilmo aan naxariis lahayn oon kalgacayl u haynin hooyadii ayuu noqonaya yacni naasku qiimaha uu leeyahay daraaddeed ayaa waxaa la dhahay haddii xataa ay hooyadu suurtogeli weydo inay ilmaheedii naaska nuujiso amaba ay kaba dhimato dee waa in loo doonaa cid ilmihii naaska jaqsiisa cid ilmihii naaska jaqsa waa in loo doonaa oo weliba ruuxaad naaskeeda ilmaha loo doonayaana ruux dumarahoo akhlaaqdeeda ay wanaagsan tahay waa inay noqotaa waa inay ruux dumarahoo aan xaaraan cunahayn waa inay bad waa inay noqotaa waayo dee caanahan xaaraanta lagu quudinaya xaaraanta ku daranayaa baraka ma leh wax kasta oo xaaraan ka yimaadaana naar ayuunbaa mudan marka waa ahmiyadda iyo qiimaha ay naasnuujintu ay leedahay bay waxaasoo dhamina tusayaan inta ay hooyadu ay ku jirto cismadii iyo caqdigii odayga ee ay isqabaan waxay culimmadu u badan inaanay wax dheeraada dalban karin ama haddii la furay oo cadadbaxi ay ku jirto oo masaariifi u qoran tahay laakiin haddii la kala tago xaq bay u leedahay inay tidhaahdo de ilmaha wixii aan ku nuujinayey mushqayadeedii bixi maalintiiba intaa bixi inay tidhaahdo xaq bay u leedahay aabahana xaq baa loogu leeyahay inuu bixiyo haddiise odaygii laga waayo iyada lafdeedu inay ilmaha yar kaa weyn wax dhex maray daraaddeed ay ku laaddo ay tidhaahdo haddaba iga kaxeeya ma banaana yacni waa inay in badan ay ka fikiraan yacni hooyooyinku ubadkooda kuwa la furay iyo kuwa aan la furiniba ilahay kuwa la furay wuxu uhi haddii ay xataa idinku adkaato fasaturdicu lahu ukhraa dee mid kale un ha loo doono oo nuujisa oo dabeetana mushqaayadeeda la siiyo yani halkaa waxaynu ka garanaynaa qiimaha iyo ahmiyadda naasnuujintu ay leedahay waxaa kale walaalayaal oo iyadana lagama maarmaan ah waxaa la idhaha nafaqada in ubadkii la nafaqeeyaa waa mid saaran waalidkii oo ilmihii yaraa inaad nafaqaysaa ama ha labaado ama ha dhadigaado waajib bay ku tahay waalidkiisii inta uu kii labaadee ka adkaanayo ee uu nafdiisii la meel marayo inantii ay ka guursanayso markaa waxaana habboon in si siman inan iyo inanba loo nafaqeeyo haddii inankii loo buriyo inantiina layska dhegamariyo qofkaasi dembi weyn buu ku dhacay waxaanu noqonayaa nin ay ku jirto yacni gaalada ayaamihii jaahiligii wixii ku jiray ee ay hablaha ku nacayeen oo kale qof ay ku jirto ayuu noqonayaa dee haddii qofku uu islaamnimada xaggeeda kaba eegana nafaqaynta iyo waxtaridda hablaha ayaa abaalmarinteedu ay ka weyn tahay oo ka abaalmarin weyn taynamada la siiyo ta hablaha la siiyo ayaa ka abaalmarin badan taynamada la siiyo guud ahaan nafaqada waxaa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi alyaddu alculyaa khayrun min alyaddi sufla wabda biman tacuul ilaahay wuxuu idhi gacanta sare ee wax bixinaysa ayaa ka khayr badan gacanta hoose wax qaadanaysa wabda biman tacuul rasuulku sala allahu alay slam wuxuu uhi waxaad kaga bilowdaa cidda aada nafaqaynayso ee nafaqadeedu ku saaran tahay kaga bilow baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxa kale oo rasuulku sala allahu alay slam yidhi kafaa bilmari ihman an yudayica man yaquut qofka waxaaba dembi ugu filan inuu halleeyo ciddii uu quudinayey ee ay waajiba ku ahayd nafaqadoodu inuu halleeyo ayaa dembi ugu filan baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi xadiid kale rasuulku sala allahu alay slm wuxu uhi ina allaha saa'ilun kulla raacin cama starcaahu ilaahay wuxuu weydiin mid kasta oo wax loo diray wixii uu raaciga iyo ilaaliyaha uga dhigay ayaa la weydiin doonaa xafida am dayaca ama ha ilaaliya ama ha dayacee waa la weydiin doonaa xataa yus'ala arajulu can ahli beytihi ilaa ninka la weydiiyo ehelkiisii ehlubeytkiisii baa la weydiin waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yihi kullukum raacin wamas-uulun can raciyatihi mid kasta waxbaa la raaciyey oo loo diray raaciyadiisaana waa la weydiin doonaa waxaa mas-uulka looga dhigay ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi taasi waxa weeye axaadiisa caam ahaan ka hadlaysa nafaqada ta hablaha sida gaar ahaaneed uga hadlaysana rasuulku sala allahu alay sl wuxu uhi man caala jaariyatayn xataa tabluga jaa yowma alqiyaamati ana wa huwa ka haatayni rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi qofka kafaalo qaata laba hablood ama ha dhalo ama walaala ha ahaadaan inta ay ka qaangaadhayaan maalinta qiyaamaha wuxuu iman aniga iyo isaga ayaa iman faraha ayaanu sidaa rasuulku sala alla alay slam isugu geeyy xadiid kale rasuulku wuxuu ku yidhi oo kaa la macnaa qofka laba hablood masruufa ee koriya waxaanu gelaynaa aniga iyo isagu jannada kahaatayni wa ashaara biasbucayhi asbaabu alatii taliiha labadaa farood ayuu sidaa u ishaaray inagoo sidaas oo kale ah marka intaasuunu iga ay labadaa farood kale hoose yaanu iga darajo hooseeyo ayaanu imanaynaabaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi oonu jannada ku wada gelaynaa waa laba hablood oo uu dhalay ama laba ay walaala yihiin ama laba kale oo dee uu koriyey qofka markaa nafaqeeya ee edabtooda wanaajiya ilaahay wuxuu ka dhigayaa mansiladiisa rasuulka ayuu jaar uga dhigayaa jannada markaa nafaqaynta hablaha la nafaqeeya inay markaa aada u qiimo badan tahay ayaynu halkaa ka garanaynaa xadiid kale oo caaisha laga warinayo waxay tidhi waxaa ii soo gashay ruux dumara oo laba hablood sidata gabadhaasina gabadh saa'iladahoo waxay weydiisanaysa ayay ahayd agtaydana waxaan xabbad timirahayni may oolin bay tidhi xabbaddii timirahaa baan siiyey markaasay u qaybisay labadeedii hablood iyaduna waxba kamay cunin markaa rasuulku sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi rasuulkii baa soo galay dabeedna arrinkii baan uga warrama bay tidhi caayishi rasuulku sala allahu alay slm wuxu uhi man ubtuliya min haadihi albanaati bishayin fa axsana ilayhinna kunna lahu sitran min annaar qofka lagu imtixaamo waa imtixaan ilaahay baa ku imtixaamayo bal ku eegaya qofkan qofka lagu imtixaamo hablaha xaggooda wax lagaga imtixaamo ee habla ilaahay uu siiyo ee u samafala si wanaagsan u nafaqeeya tarbiyad wanaagsan siiya si wanaagsan u ilaaliya kunna lahu sitran min annaar rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi maalinta qiyaamaha naarta teed iyo asur bay uga noqonayaan baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi yacnii qiimahaas ayay leedahay nafaqaynta hablaha la nafaqeeyo iyo waxsiinta hablaha la siiya marka waa in si siman sida aynu gadaalba ka sheegi doono inamadii iyo hablihii loo wada nafaqeeyo oo wax loo wada siiya markaa walaalayaal waalidka siiba aabbaha dee nafaqadaas ubadkiisa ayaa saaran rasuulkuna sala allahu alay slam wuxuu yidhi qofka waxaa dembi ugu filan inuu ciddaa quudkooda uu quudinayay inuu quudkoodii halleeyo ayaa dembi ugu filan baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi markaa walaalayaal ma aha uun ujeeddadu inaad ubad dhasho ma aha ujeeddada keliya waa inaad ubad dhashaa ubad wanaagsan aada dhashaa wanaagga ubadkuna ayagoo xaashicad ah bay adduunka usoo baxayaane adiga ayaa lagaa doonaya adiguna hagaagto ubadkiina aada hagaajiso adigu markaad hagaagtaa baad ubadkaaga hagaajinaysa islaantu markay hagaagsantahay bay ubadkeedana hagaajinaysa haddii ayse dee cayl layswidaarsanayo oo layska horgeynayo ubadkina taasuun bay qaadanayaan taasuun bay ubadkina qaadanaya waxaa waalidku leeyihin bay ku dhaqmaya markaa ubad wanaagsan inaad dhasho isla markaa inaad nafaqayso oo waxay u baahan yihiin aada siiso ayaa lagama maarmaan kugu ahoo waajib kugu ah markaa walaalayaal maanta dad badan oo inaga mid ahi rag badan oo maanta jooga ilmaha way dhalaan wax kalena kama oga wax kaloo ay ka og yihiin ma jirto waayo halkii ubadka waxaa u galay jaad baa u galay halkii islaantiisiina dee islaantan kolayga dul fadhidaa u gashay iyadu u shaqeeya iyadu biiliya islaantiisa ma biliya taa kolayga dul fadhidu biiliya ubadkiisana ma biiliya jaadkaasuu biiliya kuwa jaadka beera ee loo geeyo kuwaasuu biiliya iyo islaanta ay iibinaysa u geynaysa markaa walaalayaal taasina waxa weeye ayaan daro rasuulkuna sala allahu alay slam wuxuu sheegay qofka inay dembi ugu filan tahay taasi mar haddaad ubadkaagii dayacday oo wixii ku soo galay caqaariya aad siisatay baakirsigaara waxba tusbaxaaga iyo masaajigaaga iyo saful awalkaagu waxba kama waxba waxala wax qiimay leeyihin ma jirto dembiba intaasaa kuu filan ba rasuulka sala llah alay slam waxaana hubaal ah maanta dalkeenna qof kasta hadduu hor ilaahay u dhaqaaqo oo nin ahi inaanu biilka ubadkiisa soo waayeynin inaanu biilka ubadkiisa soo waayeynin baa xaqiiqa ah waayo dadka maanta qayilaa ma arkaysid hal maalin qof qaadla hal maalin qof qaadla arki maysid xaggey ka keenaan markaa qaadka waxay ku qayilayaan may ubadkooda u geeyaan dadka qayila weli anigu ma arag qof maalinla waan qaad la ahay mid weliba isagoo sito meelay ka keenaan ba iyagoo sitoo cunayunbaa darka hadday siday qaadka helidiisa iyo sigaarka helidiisa hadday ugu dadaali lahaayeen inay masaariifda ubadkooda ay raadiyaan may soo waayeen may soo waayeen qaar baa odhanaya markay waxaan sheekh waxaan cunaa marka xoogaygii carruurtana aan hayo intii mijintana aan hayo mala shan kun baad ayaa ubadkaaga ku filan inaad berrito shanta kun heliyaa og shanta kunaad jaadka sanayso udhig berrito ama saa dambe udhig maryo usii kaba usii dawo kaga bixi markaa walaalayaal waxaasi maanta culays badan bay inagu hayaan dayacaadda ubadkeenna ka muuqata iyo yacni wax la-aanta qoysaska qaarkood laga sheegayo yacni qaadkaasaa ugu wacan markaa dadkaasi ilaahay ha ka baqdaan oo ubadkooda ha u foofaan oo ubadka yay dhalinuune dee ha ku dadaalaan sidii marka ay wax u bari lahaayeen ee ay u nafaqayn lahaayeen umana soo waayo qofka hor ilaahay ugu kaca ubadkiisa ee aroortii ugu kaca ma soo waayayo halkaas ayaynu habeenka dambe kasii wadi doonaa in sha allahu tacaala qaybaha kale ee ubadka ku saabsan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu